sefaniya cutubka saddexaad waxaa iska hoogtay magaalada caasiyowday oo nijaasowday oo wax dulunta iyadu codkii ma ay addeecin oo edbintiina ma ay aqbalin oo rabbiga iskuma ay hallayn oo ilaahna kuma ay soo dhowaan amiiradeeda iyada dhex jooga waa sida libaaxyo ciyaya xaakinnadeeduna waa sida yey habeennimo oo aan waxba tan iyo aroortii reebin nebiyadeedu waa kuwa fudud oo khiyaano badan oo waaddadeediina meeshii quduuska ahayd ayay nijaaseeyeen oo sharcigiina si xunbay u dhaafeen rabbiga dhexdeeda jooga waa xaq oo innaba xumaan ma samayn doono oo caddaaladdiisana aroor kastaba wuu soo saaraa oo marnaba kama baaqdo laakiinse cadaaladlaawuhu isma ceebsan yaqaan anugu quruumo ayaan baabbi'iyey oo qalcadahoodiina waa baabba oo jidadkoodiina cidlabaan ka dhigay si aan ciduna u marin oo magaalooyinkoodiina waa la dumiyey si aan qofna u joogin oo aan cid keliyuna u degganaan waxaan idhi sida xaqiiqda ah waad iga cabsan doontaa oo edbin baad aqbali doontaa markaas hoygeedu uma u baaba'een sidii aan iyada u goostay laakiinse aroor horay kaceen oo fulimahoodii oo dhan way xumeeyeen haddaba isuga ayaa rabbigu leeyahay ilaa maalinta aan ugaarsade u soo kicin doono waayo waxaan ku tala jiraa inaan quruumaha isu soo ururiyo oo aan boqortooyooyinka isugu soo shiriyo si aan korkooda ugu shubo dhirifkayga iyo xataa xanaaqayga kulul oo dhan waayo dhulka oo dhan waxaa baabi'in doona dabka kiiradayda waayo markaas ayaan dadyowga siin doonaa af daahir ah si ay kulligood magaca rabbiga ugu yeedhaan oo ay isaga ugu adeegaan isku niyad keliya kuwa ibarya oo ah dadkayga firadhsan waxay webiyaasha etoobiya shishadooda ka keeni doonaan qurbaankayga wakhtigaas uma aad ceeboobi doontid falimahaaga oo dhan kuwaas oo aad igaga xadgudubtay waayo markaas waxaan dhexdaada ka bixin doonaa kuwaaga kibray oo isfaaninaya oo aadna mar dambe ku madax weynaan maysid buurtayda quduuska ah laakiinse dhexdaada waxaan uga tegi doonaa dad dhibaataysan oo masaakiin ah oo iyana magaca rabbiga ayay isku hallayn doonaan kuwa reer bani israa'iil ka hadhay xumaan ma samayn doonaan beenna ma sheegi doonaan oo afkoodana innaba carab khiyaano badan lagama heli doono waayo iyagu wax bay quudan doonaan oo way iska jiibsan doonaan oo waxba iyaga ma cabsiin doonaan magaalada siyooney gabay reer bani israa'iilow qayliya magaalada yeruusalaamey farax oo qalbiga oo dhan ku reyrey rabbigu wuxuu qaaday xukumaddaadii oo cadowgaagiina wuu tuuray boqorkii reer bani israa'iil oo rabbiga ah ayaa dhexdaada jooga oo mar dambe sharka baqi maysid wakhtigaas waxaa yeruusalaam lagu odhan doonaa ha cabsan siyooney yaan gacmahaagu debcin rabbiga ilaahaaga ah ayaa dhexdaada jooga isagu waa mid xoog badan oo ku badbaadin doona farxad buu kugu raynrayn doonaa oo wuxuu ku nasan doonaa jeceylkiisa oo gabay buu kuugu farxi doonaa waxaan soo ururin doonaa kuwaagii laga masaafuriyey oo haatan u murugaysan shirka quduuska ah kuwaasoo culaabta kor saaranu ay cay ahayd bal eeg wakhtigaas aniga la macaamiloon doona kuwa ku dhiba oo dhan oo waan badbaadin doonaa kuwa dhutiya oo kuwii la eryeyna waan soo ururin doonaa oo kuwii ceebtoodu ay wada gaadhay dhulka oo dhan ayaan u yeedhi doonaa ammaan iyo magac oo wakhtigaas waan idinsoo gelin doonaa gudaha oo wakhtigaas waan idinsoo ururin doonaa waayo dadyowga dunida jooga oo dhan waxaan idinku dhex yeedhi doonaa magac iyo ammaan markaan maxaabiistiinnii oo dhan hortiinna ku soo celiyo ayaa rabbigu leeyahay